magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday dhismaha laamiye si casri ah loo dhisay kuwaasoo wejigii koowaad lasoo gabagabeeyey islamarkaana lagu xidhay leerasha cidceedda ku shaqeeya ee loo yaqaano soolarka kuwaasoo qayb ka qaatay bilicda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona weli ay socdaan dhismaha wejiga labaad ee mashruuca nagaad ee laamiyada ah kaas oo meel wanaagsan maraya maamulka degmada kismaayo oo ka duulaya qurxinta iyo sidoo kale bilic soo celinta magaalada ayaa bilaabay hirgelinta iyo sidoo kale dhisidda astaamaha taariikhiga ah ee kismaayo caanka ku tahay iyadoona qaarkood markaasi la dhisay kuwo kalena uu socdo markaasi qorshaha lagu dhisayo sida uu markaasi sheegay gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo xafiiskiisa warfideenka kula hadlay mashruuca horta waa labo markii laga soo tago mashruuca nagaad in la soo celiyo calaamadihii dowladda ee magaaladu lahaan jirtay si jiilasha dambe ay ugu qurux ugu u quruxsanaato magaaladana waxaa jira waxa la yidhaahdo markii waxa la hagaaji farshaxan si u yeelato mashruucaas waxaa hirgelinaysa dowladda hoose waxaan u malinayaa toddoba ran abood baa noo qorshaysan ama astaamood waxaan dhisnay taaladii waxaan dhisnay aargadii aylaboorka ka sokaysay aargadii hore oo duntooyo kismaayo caan ku ahayd yaanu samaynay gobolkaanu maroodayaashii iyadana waanu samaynay weli ay sharaxaadii ka maqan tahay hadda ralaboodkii aargo baanu hadda wadnaayo waad aragteenoo dhismihii uu ka socdo waxaanu ka samayn doonaa mid kasii qurux badan olombic waxaanu ka samayn doonaa isgoyska la oran jiray taalay nabadda ama caasho deeroo dadkusu u yaqaano waxaanu ka samayn doonaa waddada caymiska iyo madaxtooy isu gooyaan dhammaan goobahaas oo dhan waxaanu ka samayn doonaa isgoyska siinaay waa toddoba meelood waaye dhammaan waxaasoo dhan waxaanu ka samayn doonaa astaamo gobolkaanu leeyahay laakiin hadda aanan sheegayn oo dadka aan reenano kaga farxino hal mar marka waxaasoo dhanna waxaa samaynaysa dowladda hoose ka mid maahan mashruuca waa dowladda hoosa ka mid ah weeye waana meelaha dadku hadda waxaa la bartay sawiro iyo xayeysiintii waana meelaha indhaha soo jiidanaya hadda asbuucan ama laba asbuuc kadib waxaanu bilaabi doonaa naqshadayntii meelaha aan samaynay oo si loo qurxin lahayo habeen iyo maalin trid inay noqoto ifiso oo calaamadihii ku yaallaan marka mashruucaasna waxaa wada dowladda hoosaa wada waxaan rajaynaynaa magaalo qurux badan inaanu samayno haddii allayno